howlgalladan oo ay ciidamada maamulka la magacbaxay somalilan ka sameeyeen magaalada cerigaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa waxa ay kusoo qabteen dhalinyaro badan oo kuwa deegaanka ah in ka badan boqol iyo konton dhalinyaro ah oo ay soo qabteen ciidamada somalilan kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay beliloqo ka geysteen magaalada cerigaabo intii ay socdeen dagaaladii dhacay maalmihii lasoo dhaafay axmed cabdi muuse oo ah gudoomiyaha maamulka la magacbaxay somalilan ee gobolka sanaag ayaa faahfaahin ka bixiyey dhalinyarada ay soo xireen iyo bililiqada ay ka geysteen cerigaabo haddaba waa kan isaga oo arrintaasi ka hadlaya magaalada xaafad walba ku taalla qaxa waa laga dareemay bililiqadana xaafad walba way ka dhacaysa dadyogan idin hortaagan xaafadaha kala duwan baa lagu soo xidhay sawirada sida khaldan loo yar macnaynaya miidiya yaalla ee laga dhigaya in xaafado reere leeyihiin si gaara loo beegsaday ma aha xaafado reer keliya leeyihiin xaafadaha la beegsaday waa xaafadaha walba oo magaalada ah oo laga baxo tirada maxaabiista la haya boqol iyo kontonka koru dhaafaya wixii dembiye ku cadaadaan waxay bilaabmaysaa berri maxkamad horgeyntooda haddii lahayd wixii dambe waxaa loo gudbi doonaa kala saaristooda iyagana sidaas si le iyadoo ay weli magaalada cerigaabo ka taagan tahay xurguf dagaal oo u dhexayso maamulka somalilan iyo kuwa s e c khaatumo ayaa waxaa dhanka kale maamulka somalilan uu sameeyey howlgal oo ay ku sheegeen in ay kusoo qabqabteen dhalinyaro bililiqo ka waday xaafadaha magaalada cerigaabo waxaana weli magaalada ka maqan dadkii ay barakiciyeen dagaalada halkaasi ku dhex maray labadaasi maamul